dabcan waxbaan naga dhiman weli meeshii aan rabnay maanaan gaarin horumarka maxaanku idhahdaa wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha maaliyaddu ay ku tallaabsadeen nasiib darro waxaa ah in nidaamkaas iyo dadaalkaas dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed ay samaynayaan oo u badan weliba khubro iyo dad soomaaliyeed oo aqoon-yahan ah dalka gudihiisa iyo dibadda intaba isaga yimiday oo ku mashquulsan inay nidaamka maaliyadeed ee dalka la soxo in ay jiraan kuwo kale oo ayaguna meel taagan oo nidaamka inay caayaan iyo inay xumeeyaan inay mxuaha ka dilaan aaminaada dadku aamini lahay iyo credibilitiga caalamiga wax walba inay la daba taagaan waa la dhacay waa la boobay waa laga dhacay guryaa laga gatay xaggaa laga baxay intaa laga baxay meeshaas in laga way ficnaan lahayd maalin maalmaha ka midana soomaaliya way imaanaysaa ilaahay idankiis in la xisaabtamo dadka mas-uuliyiinta madaxda iyo marka ay soo gelayaan mas-uuliyadda waxa ay haystaan iyo markay ka tegayaan waxa ay haystaan iyo wixii dheerihoo lagu arko min ayna laka haada yani in la isweydiiyo oo waxaan adiga xaggee kaa soo galan berri xataa markuu xilka ka taga kabacdi xataa qofka la weydiin karo waran balla waxaan khayrkan faraha badanna xaggee kaa soo gala intay ka shaqaysay in la yidhaahdo iyo intay ma dhaxashay ma shaqaysatay la isweydiin karo waana gaarayna raalli kama ihin maalin maalmaha ka midana kumaanaan fikirin in maxaanku idhaahday dhaqaalaha ama maaliyadda yar ee dadka dalka soomaaliya iyo dowladda soomaaliya ay leedahay in suxun loo isticmaalo waxaan iska reebnay inaan annagu suxun u isticmaalno cid kale inay suxun u isticmaashaan madna iskumaanan ogolaan haddii dhaqama qaarkood ay jiri jireen oo sistamka dowladda bannaankeeda maaliyadda dowladda in lagu maamulo ay jiri jirta maanta ma jirto waxaa wasaaradda maaliyadda ay ku guulaysatay iyo guud ahaan hay-adaha dowladda oo dhan maalan in lacagta kaashka ee gacmaha isdhaafaysa ee gacmaha lagu kala qaaday lagu kala maamulayo in la joojiyo si ciladaha ama khaladaadka ka imaan kara muxuu ahaay maamulka maaliyadda u yaraado kaashka laysmarinayo ee la qaadayo in shaqaalaha dowladda oo dhan accounts bangiyada ay inta ka furtaan accountkiisa bankiga loogu shuba lacagtiisa oo kaash la qaadaahay aanu jirin aadeen waxaa wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda maaliyadda iskaashanaya ay ugu mashquulsan yihiin in ciidamada amniga o dhan sidoo kale ayagana loo sameeyo system electronic ah oo lacagta ay ku qaataan oo dabagal iyo meeshii laga qaatay sidii lagu qaatay la ogaan kara dhammaan waxaasoo dhan dowladda iyo hay-adaha maaliyadda waxay u samaynayaan waxay tahay in la dhammeeyo oo la baabi'iyo in ay dhacaan muxuu ahaaye wax faragelin ama isdabamaris ama maxaa masuq maasuq maaliyadeed inuu dhaco ayaa dadaal looga jira system soo bilowda waaye weli cilada waa jiri karaan meelo kale waxaa nooga dhudhuuman karaan laakiin runtii dadaal aan caadi ahayn ayaa hay-adaha maaliyadda ay muujiyeen oo ay ku ilaalinayaan annaga waxaan haysanaa aad iyo aad ayay u yariyihiin oo bajetkeenna dhanba waad garanaysaan haddana sidaas ay tahay intaas lasidooda haddii aan la xafidin oo aan lagu dadaalin midka weyn oo biri imaan doono oo maxaa balaayiinta ana maxaa laguma dadaali doono marka aad iyo aad ayaan rabaa inaan u bogaadiyo muxuu ahaay wasaaradda maaliyadda oo runtii horumar la taaban karo iyo hay-adaha maaliyadda dhammaantoodba oo runtii ka soo hooyey horumar la taaban karo dhinaca maamulka maaliyadda dowladda maanta aad ayuu uga duwan yahay sanad ka hor shan bilyan oo dolar lacag ka badana soomaaliya lagu leeyahay lacagtaasi ilaa aan meel saarno dalku dayn karana ma qaadan karo maalgelinsu ku helaana waa adag tahay hay-adihii maaliyadda oo la dhiso oo la xoojiyo lacagahaas caalamku nagu leeyahay oo muxuu muddo dheer dhowr iyo labaatankii sano soomaaliya ay burbursadeen intaa sii kordhayo sii kordhayo maalinba muxuu ahaay dulsaarku uu sii korayay inaan meel saarnaana laga rabaa inaan hal mar soo taagno aan bixinno qasab maaha laakiin nidaamaa jiro lagugu aamin haddii nidaamkaaga maaliyadda la aamino oo siduu u shaqaynayo lagu qanco lacagtaas magideeda waa laga macaamilayaa waa laga macaamilayaa qaaraa la cafin doonaa qaaraa dib loo dhigi doonaa qaaraa dulsaarku ka istaagi doonaa wax badanaa muxuu ahay isbedelayo markii naloo arko wixii yaraayoon annagu lahayd inaan si qaabaysan oo adduunyadu ay fahmi karto inaan u maamulanayno markii la arko oo nidaam lagu kalsoonaan kara aan leenahay taasna waa nalaga cafinayaa kuwii cusub oo hadda dalka aan ku dhisanna waa helayna ma helayno dib u dhis rasmi oo la taaban karo ilaa mashaariicdaas ilaa mashruucaas deymaha aan deel saarno iyo ilaa nidaam maaliyadeed oo lagu kalsoonaan karo aan kala nimaado dabcan waxyaabo badan oo kale uu sii baahan yahay oo amniga oo la xoojiyo iyo maxaan ku rahdaay kaabayaasha dhaqaalo oo la xoojiyo wax badan laakiin cafisku iyo dib u dhigista iyo kaxaajoodka nidaamkaas waxay u baahan tahay kow inaan nidaamkeena maaliyadda ah in lagu waxaan leeyahay kuwa dacaayadda ka daba wado nidaamkeena dacaayadaynaya waxaynayo waxaa ficnaan lahayd inay inta yimaadaan sistamka arkaan inta aanay wax ka sheegin sistamka inay inta yimaadaan waa furan yahay nidaamkii dowladdah furan ahay ayaan leenahay war waxeenoo dhani wax qarsoon ma jiraan waa furan yihiin waa dah furan yihiin electronic ayagoo ahay yaallaan meel walba bas adiga inaad inta timaadid hay-adaha ay khusayso aad warsatid bal aniga waxaan rabaa inaan ogaado bishii tobanaad ee sanadkan la maraya sanadkan dakhligii dowladda soo galay iyo siduu u baxay iyo meesha ku baxay iyo cidda ogolaatay oo maxaan ku ihahdaay dakhligaas fasaxday iyo waxa deymanka ama dowladda hadda lagu leeya ku dhiman sababta loogu yeeshay aan rabnaa inaan ogaano ma wax laba qofood inta kusoo heshiisay isoo macmilatay oo berri dowladda wixii lagu qaata la rabaa mise waa wax wadda dowladnimo oo la yaqaano ku yimiday dadku inay warsadaan markaa wixii cillad ahoo jiro oo dhab oo ay arkaan inay sheegaan ay yidhahdaan nidaamka intay intana waa ka fiican yahay laakiin meeshaasaa muxuu ahay wax ka dhiman yihiinoo maxaan ku idhaha mugdi ka jiraayo aan loo baahan yahay in la iftiimiyo markaa inay yidhahdaan laakiin ayagoo nidaamka warqabin wixii ka warqabin dadkaas yacni waxaa ka muuqata waxay aqbali laayihiin waxay aqbali laayihiin horumarka waxay aqbali laayihiin tallaabta hore loo sii qaaday cabsidii shalay iyo wixii shalay waa la dhacaa waa la waxeeyaa ahaayoo dhan ma ka maqan